assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warkayaga habeenimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso caawa dhegeystayaal kuweeda u duwarkaroona taliyihii ururka n lixdanaad ee xoogga dalka soomaaliyeed oo lagu dilay dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe madaxweyne farmaajo oo ka hadlayay geerida danjire yuusuf cumar al ashari ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo kulamo ka bilaabay magaalada jowhar taliyaha ciidanka asluubta booliska soomaaliyeed oo sheegay in qofkii xabad an ku rida ciidanka asluubta booliska soomaaliyeed iyaguna ay xabad ay ugu jawaabayaan golaha wasiirada jubbaland oo maanta la dhaariyey dowladda soomaaliya oo sheegtay in ay waddooyin ay ka dhisayso afar maamul goboleed madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya oo isna magacaabid sameeyey duqayn ka dhacday gobolka gedo iyo khasaare ka dhashay duqayntaasi natiijooyinka magacyada musharaxiinta xisbiyada ku guulaystay gobolka sool oo la shaaciyey akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal caawa qodobada ugu doorkaroon militariga nigeria oo sheegay inay dileen konton ka tirsan maleeshiyada boko xaraam waa habeennimo khamiisa dhegeystayaal jimcana ay soo gelayso taariikhduna ay ku baagan tahay saddexda bisha lixaad sannadda laba kun kuwiy labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan wararka aan ka helayno gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in deegaanka warciise ee duleedka ka ah magaalada jowhar uu ka dhacay dagaal u dhexeeya al-shabaab iyo ciidanka dowladda soomaaliya waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo soo kala gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamay wararka ayaa sheegaya in deegaanka uu ka dhacay dagaal culus kaasi oo si weyn looga dareemay deegaanada ku xeeran deegaanka warciise oo duleedka ka ah magaalada jowhar waxaana la maqlayay jugta iyo dhawaqa rasaasa sida ay sheegayaan dad goobjoogayaal ah oo ku sugan deegaankaasi dagaalkan ayaa la sheegay in uu geystay khasaare xooggan iyadoo dhimasho iyo dhaawac uu ka dhashay waxaana la xaqiijiyey in ay ku dhinteen ciidan ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo ay ku jiraan saraakiil waxaana la xaqiijiyey in dagaalkaasi uu ku dhintay maxamed cabdulwahaab faarax oo ka mid ah saraakiisha hogaaminayay dagaalkaasi iyo askar kale kadib markii qarax uu haleelay gaari ay saaraayeen iyadoo la sheegayo in uu jiro khasaare kale oo dhimasho leh oo gaaray ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed maxamed cabdiwaaxid oo ahaa sargaal firfircoon oo dadaal badan wuxuu si weyn uga dhex muuqday ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybahooda kala duwan gaar ahaan kuwa ka howlgelayay gobolka shabeellaha dhexe waxaana geerida marxuumka siyaabo kala duwan uga hadlay siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya kuwaasi oo ka tacsiideeyey geerida talihii ururka lixdanaad ee xoogga dalka korneel maxamed cabdiwaaxid dhanka kale waxaa lagu soo waramayaa in uu jiro khasaare soo gaaray dagaalamayaasha al-shabaab oo iyagu soo weeraray deegaankaasi warciise waxaana warar hoose ay tilmaamayaan in dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay ku dhinteen dagaalkaasi sidoo kalena gaadiid eena laga gubay wararkii ugu dambeeyey ee aynu ka helayno deegaanka warciise ee duleedka ka ah magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa ku waramaya in goobihii lagu dagaalamay ay weli ay ku sugan yihiin ciidanka dowladda federaalk soomaaliya ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya oo maanta booqasho ku gaaray magaalada jowhar ee caasimadda maamulka hirshabeelle ayaa halkaasi ka bilaabay kulamo faahfaahinta warkanna waxaa inoo haya wariyeena siciid maxamed nuur ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble oo geeg ka laha ka dhowaay magaalada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle yoibuusu kulan la qaaday qaar ku mid ah mas-uuliyiinta dowlad goboleedka hirshabeelle ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane maxmed xuseen roobleh iyo ka hor kulanka weyba usboogasho iyo indhindhayn usa ka sameeyey deegaanada usa saameynta ka reebi fatahaada webiga shabeelle kulanka
ka dambeeyey markay dayeen roobabkii iyo fatahaadihii oo ay dhib culus ugu geysteen magaaladan jowhar gaar ahaan iyo guud ahaanba degmooyinka ku teedsan hirshabeelle runtii maanta waxaan indhahayga ku soo arkay waa wax aad u dhib badan waxaan arkay in magaalada jowhar nawaaxigeedoo dhan ay biyo fadhiyaan ayna yar tahay jid ka baxa magaalada jowhar oo aado jiha ka mid ah jihooyinkeeda runtii fatahaadahaasi waxay dhaawac u geysteen dad masaakiin ah oo deggan tuulooyinka uu maro webiga shabeelle waxaan rabaa halkan inaan ka codsado shacabka soomaaliyeed guda iyo dibad inay u istaagaan oo ay gacan siiyaan walaalahood hirshabeelle gaar ahaan tuulooyinkii ay dhibka gaarsiiyeen fatahaadaha waa inaan gacmaha isqabsannaa u istaagnaa dadkan walaalaheenna aan gacan siinaa sidoo kale waxaan rabaa si toosa inaan ula hadlo beesha caalamka saaxiibadeen beesha caalamka oo runtii aan rabay maantaba inay ila joogaan oo ila socdaan oo ay arkaan xaaladda ay jowhar ku sugan tahay seelnasiib darro ay u suurtoob weysa inay soo raacaan waxaana rabaa markaan xafiiska ku noqdo insha allah sabtiga inaan abiil u diro aan kaga codsanayo sidii ugu dhaqsiyaha badan in wax looga qabto fatahaaddaas waxaa sidoo kale ila socdo guddi wasiirra ah oo humanitarianka ah guddigaasoo aan raba inay ka shaqeeyaan sidii gargaar deg dega loola soo gaari lahaa degaamankan hirshabeelle oo igu horrayso jowhar waxaan rabaa halkan inaan kaga faa'iidaysto fursad kale oo qaali ah oo aan rabaa inaan ugu hambalyeeyo ciidamada qalabka sida ciidamada xoogga xoogga dalka soomaaliyeed oo maantay jab weyn gaarsiiyey argagixisada al-shabaab waxayna dagaal kaga hayaan inta u dhexayso jilaab iyo labi buraale waxaan rajaynayaa garabkooda inaan wada istaagno ilaahayna garabkiina wuu istaagayaa insha allah guusha aad shacabka soomaaliyeed u soo hoydayna waa guul aan la hilmaami karin waana idin garab taagannahay sidaa hore ugu socda mar labaad waxaan u hambalyeynayaa shacabka ku nool degmada jowhar magaala madaxda hirshabeelle sida wanaagsan ay noo soo dhoweeyeen gaar ahaan madaxweynahoodii cali guudlaabe iyo wasiirradoodii iyo xildhibaanadoodii waxaan leeyahay aad ayaad u mahadsan tihiin insha allah annagana garabkiina ayaan taagannahay har iyo habeenba wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu ra-iisul wasaaraha ayaa sidoo kale la rajeeyahay inguusu kulan la qaado saacadaha sod odayaasha dhaganka degmada jowhar ee xarunta dowlad goboleedka hirshabeelle iyo bulshada qaybasho shalgadiisan
mahadsanida siciid maxamed nuur taliyaha ciidanka asluubta booliska soomaaliyeed jenaraal mahad cabdiraxmaan aadan ayaa sheegay in ciidamada asluubta soomaaliyeed aysan ahayn kuwo loogu talagalay in dadka ay dilaan islamarkaana ay yihiin ciidan qaran oo dadka badbaadinaya taliyaha oo u muuqday mid ka jawaabayey israsaasayntii shalay dhex martay ilaalada madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo ciidanka asluubta soomaaliyeed ayuu sheegay in ciidanka asluubta ay mudan yihiin in raaligelin la siiyo
hadalka runtiisii waa tan haddaan run la sheegina beenaa qarsanay soomaalidu tidhaahda siday wax u dhaceenaan ku daraaya gaariga cabdibilaha maray askarta waxay ahayd inuu istaago uu yidhaah madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuudaan wadnaa askartu jidkay u furi lahayd waa la soo dhowayn lahaa ma dhihina gaarigii waa gudbay distin dheer baa u dhexeeya markuu gudbay waxay joojiyeen gaarigii dambe si ay u hubsadaan baabuurkii gudbay dibu rasaas u soo riday u soo xabadeeyey kaamiraa jirta ummad badanaa joogtay magaalo weeye wax cad waaye waxa aniga aan sheegaya dhibaatada cabdibilahaasaa sameeyey wuxuuba dili gaaray ninkuu waardiyeynaya haddii cid xabad kugu soo rido waxay taadan ogayn oy xabad kugu soo rido adna aad xabad haysatid faataxa lama akrinayo xabadaa loogu jawaaba arrinka sidaasay ku dhacday xabaddu ma ahan inay asluub bilowday ma ahan inay cid ku qaldantay gaarigay joojiyeen cabdibiluhu inuu istaagoo sheegay ahayd ay dhahaan mas-uulkaasaan wadnaa haddaba jidkuu maray waa loo furay abert waa la soo dhaweeyey sidii madaxweyne asigoo ah haddeer yaa gacmo loo lulay oo uu jidka ku maray marka kalena hadday sheegi lahaayeen saas u mari lahaa habeenii maalinna way maraan madax ummadda mas-uuliyiinta siyaasiyiinta ayna ka masuugin askariga jidka taagan inay isu sheegaan ayna ka masuugin oo ay isku dayin inay xoog ku maraan war aday nabadgelyadaada ilaalinayaan ummadday ilaalinayaan isu sheeg waxba kuma dhihi kara askarig waa ku soo dhaweynaya laakiin haddii adna aadan isi soo sheegin ama aadan is sheegin waa laba kelmadood isi soo sheegin ama aadan is sheegin istaafkaagina meelaan dhoweyn uu taagan yahay asna uuna wax sheegin muxuu u wadaa istaaf ugu yihi istaaf wuxuu u yahay inuu istaaga baabuurka meesha askartu yidha war madaxweynihii horaan wadnaay
ugu dambayna taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed jenaraal mahdi cabdiraxmaan aadan ayaa sheegay in qof walba oo maraya waddooyinka soo gala maxkamadda gobolka banaadir iyo xabsiga dhexe la hubinayo xitaa haddii uu yahay mas-uul sidoo kalena qofkii xabad ku soo rida ay xabad ay ugu jawaabayaan ciidanka taliyaha ciidanka asluubta booliska soomaaliyeed jenaraal mahdi cabdiraxmaan aadan ayaa horey u sheegay in israsaasayntaasi dhex martay madaxweynihii hore ee dalka xasan sheekh maxamuud iyo ciidanka asluubta soomaaliyeed ay ahayd mid si khaldan ku dhacday isagoona xalay raaligelin ayna ka bixiyey madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa magacaabis sameeyey madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa magacaabay guddoomiye ku-xigeenka gargaarka iyo samafalka ee gobolka bakool kaasi oo lagu magacaabo cumar daa-uud khaliif wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ayaa lagu sheegay kadib markii uu dhageystay tala soo jeedinta wasiirka arrimaha gudaha ee koonfur galbeed soomaaliya oo mas-uulkaasi magacaabay sidoo kale waxaa la faray guddoomiye ku-xigeenka gargaarka iyo samafalka ee gobolka bakool ee la magacaabay in si wanaagsan uu u guto waajibaadkiisa shaqo ee loo xilsaaray gobolka bakool magacaabista guddoomiye ku-xigeenka gargaarka iyo samafalka ee gobolka bakool ayaa ku soo aadaysa xilli deegaano badan oo ka tirsan gobolka bakool kuwaasi oo qaarkood u goodoonsan al-shabaab laga soo sheegayo inay ka jiraan xaalado daran oo bani-aadinimo duqeyn khasaare geysatay ayaa ka dhacday gobolka gedo ee xuduudka dalkeena soomaaliya uu la wadaago kenya faahfaahinta warkana waxaa inoo haya waryaheena maxamed cali yuunis shuuriye faahfaahin dheeraade weliba la ku helahaya duqaymiya sababtay khasaare dhimishyo dhaawac oo dhiniga irke xalay iyo kijaysidan ciidamada dowladda kenya duqaymagaas weliba ku dhinah deegaanku tirsan gobolka gedo duqayntaas weliba lah ku waramahay in sigaarayan ku dhiiday deegaanka elcadde ee gobolka gedo welibana ka dhaladay khasaare dhimishiyo dhaawac wararka weliba yoosheen in duqayntaas waliilaha deyrsay dad isku qoyse oo ku noolaya deegaankaas ili deegaanka kusugun welibani xaqiijana in hooyo soomaaliya duqayntaas walhaku deerti iyo owlaadiye dhali oo shandeereen hooyada duqayntaas lalabar tilmaamay sida weliba laka magacaabay zahra aadan warsame weliba saasaatow laha ku waramahay in shaanoog iyo dhali dhaawacyo shargadaysan duqayntaas iyo hadeersay oo ku soognay deegaanka elcadde duqayntaas weliba lalabar tilmaamay sida guryuhu degnahan dad shacabbe hooyo iyo shan-anog iyo dhali iyo dhibaataha ku deerti weliba falkaas ka dambeeyay ciidamada kenya saasayna weliba idaacado qaaran sheegay goobjoogo ku sugnay goobta falkaas ku dhiya sidoo kale wararka weliban taasay ka darahan in qaar ku mida owlaadaas dhaawacyadu inxalis waana la jeeyay xarumaha caafimaad ee gobolka weliba jarta warwaraha ku bahi laamaha ammaanka kenya oo ka eedan duqayntaas khasaarada hadeersiday dad shacabbe walban galabsana duqaymo diyaaradaha ee ku dhigo soomaaliya weliba inta badan khasaare dhimishiyo dhaawac jaysan dad shacabbe oo badan xoolo dhaqata saas haatow duqaymagaas weliba khasaare shalgadiisnya deersiyaase xoolaha nool oo meelasay ku sugun dowladda federaalka soomaaliya weliba marar badan farmigindirtay dowladda kenya oo ka eedan duqaymo sharci darada ee kujaysidaasa deegaano ku tirsan soomaaliya
mahadsanida maxamed cali yuunis shuuriye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsiid tiiraanyo leh u diray qoyska qaraabada iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee uu ka baxay danjire yuusuf cumar axmed al ashari oo dalkeena ayna ku soo matalay een fagaarayaasha diblomaasiyadda iyo xiriirka caalamiga ah madaxweynaha ayaa xusay in danjire yuusuf al ashari uu muddo dheer u soo adeegayay qaranka soomaaliyeed isagoona ka mid ahaa xeeldheerayaasha siyaasadda iyo diblomaasiyadda dalkeenna door muuqdana uu ka soo qaatay dadaalada nabadeynta iyo dib u heshiisiyiinta dalka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa marxuumka alleh u weydiiyey in uu hoygiisa uu ka yeelo jannatul firdows oo samariyo imaanna uu ka siiyo qoyska ehlada iyo guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee uu ka geeriyooday dowladda federaalka soomaaliya ayaa sheegtay in wadooyin ay ka dhisayso afar maamul goboleed oo ka mid ah maamul goboleedyada dalka soomaaliya oo aysan ku jirin koonfur galbeed soomaaliya faahfaahinta warkana waxaa inoo haya werihiina maxamed yirow wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba wadda diyaargarowgii in ka dambeeyey ee mashruuca redlanka dhiso qaar ku mid eh wadooyinkii burburka hadeerey soddonkii shan ayaan ka dambeeyey mashruucan oo qeyb ku mid eh dhowaansi wadajir nshidikan wasiirka howlaha guud ee hirshabeelle jaamac xuseen xaaji iyo agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud ee dowladda federaalk soomaaliya axmed maxamed iimaan iyo weliba lakuwade in laka bilaabo duleedka magaalada beledweyne oo ku mid ee goobihii lan qorsheeyey agaasimaha guud ee wasaaradda howlaha guud iyo dibudhiska soomaaliya axmed maxamed iimaan oo la hadlay warbaahinta weliba sheegay in dowladda dhexe qorsheehayta dhismaha wadooyin casri ee waan la jaan qaado karo habka caalamiga ee haniseyta oo kirgeli doonaan afar maamul goboleed oo shal eh hirshabeelle galmudug puntland iyo jubbaland agaasima iimaane sheegay in sujara mashruuc kale oo kadarara bangiga adduunka kaaseytiol ka dhiso wajidadka iyo suuqyada caasimadaha maamulada dalka usoonidaas kasi dariyay in haddaba ku dararan magaalooyinka muqdisho garoobe baydhabo iyo kismaayo meelo dhuus maraab iyo jowharna dhowaan laka bilaabo doonaa
mahadsanid maxamed jirow golaha wasiirada maamul goboleedka jubbaland ayaa maanta la dhaariyey madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa maanta aqalka martida ee magaalada kismaayo kaga qayb galay munaasabadda dhaarinta golaha wasiirada cusub ee dhowaan uu madaxweynaha jubbaland magacaabay madaxweynaha jubbaland oo khudbad ka jeediyey munaasabadaasi ayaa sheegay in maanta ay u tahay deegaanada maamulka jubbaland maalin kale oo weyn oo tallaabo loo qaaday dib u habeynta hay-adaha dowlad goboleedka jubbaland iyo dowlad wanaagga madaxweynaha jubbaland ayaa tilmaamay in xukuumaddii hore ee jubbaland iyo qaab dhismeedka dowliga ah lagu jaangooyey in hanaan dib u heshiisiineed kaasi oo la doonayo in hadda wixii ka dambeeya looga guro hanaanka dib u qaabeynta in hay-ado xoog badan oo shacabka deegaanada maamulka jubbaland u adeega mas-uul hadda ka hor loo xiray u ololeynta soomaali weyn ayaa ku soo baxay eena doorashooyinka ka socda maamulka somalilan siyaasiyiin dhowr ah oo ah kuwo laga yaqaano somalilan ayaa ku guulaysay xubnihii ay u tartamayeen ee doorashadii golaha deegaanka iyo golaha wakiilada somalilan waxaana ka mid ah siyaasiyiintan yaasiin xaaji jaamac faratoon oo ku soo baxay xisbiga kulmiye cabdirasaaq khaliif axmed oo isna ku soo baxay xisbiga waddani waxaa kaloo jira siyaasi kale oo isna ku guulaystay xubintii uu u tartamayey ee qaasim aadan saleebaan cali kaasi oo ku tartamayay xisbiga waddani ee gobolka sool siyaasiga qaasim ayaa dhowaan waxaa xiray booliska somalilan isagoona lagu eedeeyey in uu u ololeynayay soomaali weyna magacyada musharaxiinta xisbiyada ku guulaystay gobolka sool ayaa la shaaciyey kow xisbiga ucid ayaa helay saddex waxayna kala yihiin maxamuud xayir ducaale diiriye abuukar faarax warsame axmed jaamac saalax maxamed xisbiga kulmiye waxay heleen shan yaasiin xaaji maxamuud xiina faratoon mukhtaar ibraahim xaashi cilmi saleybaan maxamed faarax mustaf axmed cabdulaahi axmed xasan cali casoowe xisbiga waddani waxay heleen afar xubnood oo kale ah cabdirasaaq khaliif axmed guleed axmed muuse jaamac diiriye bile cabdi ducaale samator qaasim aadan saleebaan cali natiijadan ayaa waxaa ku dhawaaqay guddiga doorashada somalilan iyadoo natiijaduna marba marba ka sii dambaysa ay soo baxayaan guud ahaana digaarada maamulka somalilan halka markaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalatan baydhabo militariga dalka nigeria ayaa sheegay inay dileen konton ka tirsan maleeshiyada boko xaram afhayeenka militariga dalkaasi nigeria maxamed yerima ayaa maanta sheegay in maleeshiyadaasi ay ku dileen iska horimaad shalay ka dhacay deegaanka lagu magacaabo dambow ee gobolka borno ee waqooyi bari ee dalkaasi nigeria wuxuuna intaasi ku daray in duqeyna dhanka cirka ah lagu burburiyey in tignico ay maleeshiyadaasi boko xaram ay wadatay iyadoo kuwii ka badbaadayna ay baxsadeen sida uu sheegay afhayeen u hadlay militariga dalkaasi nigeria maleeshiyada boko xaram waxay tan iyo sanadii laba kun iyo sagaalkii weeraro ay ka wadeen gobollo ka tirsan dalkaasi nigeria iyo dalalka ku xeeran harada jaada warkii habeennimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba habeennimadan halkan ayaan kusoo meeraya dhegeystayaal warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukar anteenoo dhanka farsamada iyo isku dabaridka caawa waxaa iga saacidayay saaxiibkii farsimaqaan xasan jookar cid allaale ciddii warka iyaga uu dhaafeena dhegeystayaal waxay dib inooga daalacan karaan baraha internetka ayaan ku leenahay e w w dot radio baydhaba dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba